بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى القسم الخامس القسم الخامس هو قسم الشنات الكتابة كتابة ديواية وكمدة من أقسام التحمل والكتابة القسم الخامس قسم الشنات ومن أقسام التحمل تعامل كي أقسام تيسي كمدة الكتابة كتابة ديواية وقرال إن قرال أهوى لغو تحمله wahuwa noocaani ama qismigaani an yaktuba waa inuu qoro ashaykhu sheekhi masmuucahu masmuucigiisii iyo wixii isaga soo maqlay inuu u qoro lixaadirin qof xaadira meesha joogaba aw amase qaa'ibin ama qof maqan meeshaasi isaga markaasuu jooga ka maqan inuu u qoro bikhatihi fartiisii waxa uu qoro aw amase biamrihi amarkiisii u qoro asiga ahaanna fartiisii kuma qorin laakiin amarkiisa loo qoray qora dhahay qof u qor buu dhahay kaas ayaa la yidhaahdaa tacriifkiisii noocaani shanaad wa hiya kitaabada darbaani duu darbayni way laba mid u saaxiib ah waaye laba nooc waaye ayadan mujaradatun can alijaaza mid ka qaawan ijaazo ninkaan waa qoray umana ijaazaynin waxaa la yidhaahdaa alkitaabatu lmujarada iyo wa maqruunatun mid lala xiriiriyey biajaztuka maa katabtu laka biajaztuka niyaho waxaan ku ijaazeeyey maa wixii katabtu aan qoray laka adiga kuu qoray aan kuu ijaazeeyey idan alkitaaba macal ijaaza waay aw amase ilayka biajaztuka maqruunatan biajaztuka maa katabtu ilayka lewa laka aday ku adafan tahay ilayka haggaada wixii aan u qoray ee aan kuu ijaazeeyey aw bihi maa katabtu wixii aan qoray bihi maaga ilayka waay aggalay ku adafantahayda aw bihi maagaba aan ku qoray ilayka haggaada aan u qoray ayaan ku ijaazeeyey iyo wanaxwihi wixii kaas la mid ah oo min cibaarati alijaaza ijaazadii cibaaradeeda ka mid ah cibaaradii ijaazadeedii ka mid ah waay labadaasi nooc waay mid waa mujarad an alijaaza mid maqruuna bi alijaaza biajaztuka maa katabtu laka aw ilayka aw bihi ilayka iyo wanaxwihi min cibaarati alijaaza mid labaadna waa taas wahada kan fi sixati walquwati kalmunaawala musanifku wuxuu leeyahay wahada kan qismigaani dembe oo maqruuna bilijaazada ula jeeda gaar ahaan wahada kan fi sixati xagga saxiixanimada walquwati iyo awoodda dhexdeeda kalmunaawalati waa la mid munaawaladii ayuu la mid yahay munaawaladaasoo almaqruuna lala xiriiriyey maxaa la xiriiriyey rijaaza iyada la mid tahay taas xukunkeeda iyo tan isku mid sidaasi waaye leeyahay imaam nawawi raxmatullah caleyh wa ama almujaradatu midda mujaradada ah ijaazada kitaabada oo mujaradada ah ijaazada ka qaawan famanaca waxaa manciyey oo reebay diiday alriwaayata weriin oo bihaa kitaabadaasi mujaradada ah lagu wariyo qowman qolo ayaa diiday minhum waxaa ka mid ah qoladaasi alqaadi almaawardi ashaafici ayaa ka mid ah qolada diiday maawardi ayaa diiday ayaa diiday ayaa ka mid ah qolada diiday abulxasan almaawardi kitaabu leeyahay fi lxaawi alxaawi la yiraahdo walaamuddiin waa ka mid sida imaam suyuudi hoos ka soo naqlinayo sharaxaga walaamudiyu aamudi isagana qolada diiday ayuu ka mid yahay aamudi isagana wuxuu leeyahay kitaab oo kitaab alixkaam yidhaahdo ayuu leeyahay kitaabkaasi xikaamka ah ayuu ku sheegayaa aamudi wabnu lqataan iyo ibnu lqataan ayaa ka mid ah fi bayaani alwahmi waliihaam ibnu qataan iska leeyahay isagana qoladaasaa ka mid ah idan qolada waxay dhaheen mujaradada hadday tahay kitaabada in la wariyo ma banaana saasay dhaheen wa ajaaza waxaa fasaxay haa mujaradadaasi warinteed kathiiruuna in badan way fasaxeen idan laba qoola ku sugan laba qool ayaa ku sugan way fasaxeen kathiiruuna wax badan oo min almutaqadimiina culamada mutaqadimiinta muxadisiinta mutaqadimiinta ka mid ah iyo walmutaakhiriina mutaakhiriintaba ka mid ah way bannaan tahay in la wariyo ayay dhaheen haba ha ahaatee mujarada minhum waxaa ka mid ah ayuub asikhtiyaaniya ka mid ah wa mansuur ayaa ka mid ah wallayth ayaa ka mid ah iyo waqayr waaxidin hal wax ka badan oo min ashaaficiyiina shaaficiyiinta ka mid a waay iyo asxaab alusuul asxaab alusuul ka mid a waay oo asxaabi alusuuli ka mid ah wa huwa jawaaskaasi ayaa asaxiixu ah inuu bannaan tahay werinteeda wa huwa jawaaska ayaa saxiixu oo saxiix ayaa saxiix ah waay saxiixgaasoo almashhuuru caanbaxay mashhuurku ah bayna ahli alxadiid dadka xadiidka dhexdoodii waay wayujadu fii musanafaatihim wayujadu waa la helayaa fii musanafaatihim culamadaasi ama kathiirkaasi dhexdood musanif waxay alifeen dhexdoodii waay wayujadu waxaa laga helayaa fii musanafaatihim musanafaadkoodii dhexdoodii waay culamadan hadda la soo sheegay musanafaadkooda oo kathiirkaas mina mutaqadimiina mutaakhiriinta ka mid ah kutubdii ay alifeen waxaa laga helay dhexdoodii kataba ilaya fulanun ayaa ku jirta way idan waa kitaaba kitaaba way marka kataba ilaya fulanun hebel xaggee wuxuu usoo qoray qaala inuu yidhaahday xadatanaa fulanun yidhaahday waalmuraadu bihi kitaabadaasi la sheegayana hada kan way kan way marka kan meeshan laga hadlayo way marka wahuwa macmuulun waa mid lagu camal falayo waaye macmuulun bihi waaye wa huwa kan ama kitaabadaas ama qoraalkan macmuulun bihi waa lagu camalfalayaa cindahum agtoodii hadduu doono mujaradaba ha ahaadee waa lagu camalfalayaa macduudun waa la tirsanayaa fimacduudun waa la tirinayaa fi lmawsuuli mawsuula laga tirinaya inuu xidhiiro liishcaarihi dareensiintiisii darteed bimacna alijaaza ijaazo macnaheeda u dareensiinayaa maadaama ninkan ninkan usoo qoray wax wixii isugu soo qoray u qaatay waxay ka dhigan tahay marba haddii u qoray usoo dhiibay asigo u ijaaseeyey waay marka waxay dareensiinaysaa inuu ijaaseeyey sidaa daraaddeed marka waxay tusinaysaa mawsuula saasaan ku tirinayaan ayaga waay wazaada samcaaniyu wuxuu siyaadiyey fa qaala inuu yidhaahday hiya aqwaa min alijaaza buu dhahay weli hiya kitaabada ayaa aqwaa ka xoog badan min alijaaza ijaazada kitaabada ayaaba ka xoog badan uu leeyahay intaasi ziyaadadaaniya samcaaniya iska leeyahay waay laakiin culamada antoodii kale ma dhahayaan sidaasi sida saxiixigana waxaa waay maraatibtan saan u kala xoreeyaan ayaa u kala sareeyaan khilaafna waa ku jira laakiin waad ujeedaa qaar ka mid aba uma kadib yakfi waxaa ku filan hal marle way soo jeedaa waxa qofkii sugaa in lagu soo celinayo ha baraarugsanaado kasoo celi ma qabani waa wada uma kadib yakfi waa ku filan yahay macrifatuhu garashidiisii khada alkitaabi kitaabka qoraalkiisii inuu garto oo ku filan tahay uma kadib yakfii waa ku filan yahay fi riwaayati bilkitaabati olajeeda shaarxa sida qabanayo uma kadib yakfii waxaa ku filan fi riwaayati werinta iyo bilkitaabati kitaabo waxa lagu werinaayo macrifatuhu intaas waa sharx waay macrifatuhu macrifatu lmaktuubi lahu haddana maktuubu lahugii kii loo qoraayay werintir haddii riwaayadaas werinayo waxaa ku filan macrifatuhu waay garashadiisa waay macrifatuhu nayat lra maxay tahay macrifatuhu uma kadib yakfii waxaa ku filan werinta oo kitaabada wax lagu weriyo macrifatuhu macrifatu maktuubi lahu kii loo wax loo qoray garashadiisii khada alkitaabi kitaabka fartiisii kaatibi dheh saha waay kaatibi sah khada alkaatibi dheh kaatibkii fartiisii garashada garanaayo ayaa ku filanba werinta werinaayo waayo haddii marba sheekhii gacan fartiisii garanaayo qof kasta fartiisii waa la garanaya soo ma sheekhi haddii fartiisii uu garanayo inuu qoraalkan sheekhii naftirkiis uu yahay e maadaama marka loo soo qoray loo soo dhiibay inuu ku amal falo wariyo waxaa ku filan qoraalkaasi bisa haddii qoraalkiisiibu garanaya fartiisiibu garanaya kaatibkii kii qoray waayo khada alkaatibi waayo kaatibkii qoraalkiisi ee ku filan waayo fartiisa ku filan inuu garto wa minhum culamada ayaa ayuu ka mid ahaaday man sharada albayina qaar macnaha waa ku filan tahay kaatibka qoraalkiisa ku filan markii laleeyahay maxay meesha ka saarayaan wain lam taqum ilbayinatu haleyhi waay markaa ta ha ayaysanba loo heline inuu isaga soo qoray markaatib yuusan u heline haddii farta kaatibka uu garanayo waa ku filan tahay laakiin culamada qaar waxay leeyihin waa loo shardinaya bayino inuu ninkaan soo qoray kitaabkani hee ayaa la-aan mala ay leeyihiin wa minhum culamada ayuu ka mid ahaaday man qofo sharada huwa manka shardina albayinata markaati waay maxay leeyihin markaat maxay u shardinayaan waxay leeyihin liana alkhata yushbihu lkhata farta waxay shibahaysaa farta kale qoraalka qoraal waa shibahaya leeyihin liana alkhata yushbihu alkhata ee falaa yajuuzu lictimaadu alaa dalika ay leeyihin fartaas in la ictimaado ma banaana ay leeyihin ma banaana qof hebel fartiis hebel fartiis waa laga yaaba inay ishibahaan ay isku egyihiin marka in sheekhiis aan ahayn oo nin kale sheekhiis u fartiis u eg tahay inuu soo qoray ayaa laga yaaba sidaa daraaddeed ma banaan leeyihiin wa huwa hee shardigaana daciif waay imaam nawawi wuxuu leeyahay shardigaani la shardinaya waa daciif maxaa yeele naadir waha qof fartiisi insaanka fartiis kale inay shibahdo qof kale naadir waay meel hadday iska shibahdo meelaha kale waa lagu kala saari karaa ibnu salah sidan hoos kasoo naqlinaya suyuuti waay wahuwa shardigaani bayanada la shardinayo daciifun waa qool daciifa waa shardi daciifa waxaa fiican marka in ku filan tahay kaatibka qofartiisii inuu garto uma kadib asaxiixu sida saxiixiga ah annahu maktuubu lahugi yaquulu wuxuu odhanayaa fi riwaayati werinti riwaayada dhexdeeda bihaa kitaabadan waxa ku werinayo kataba ilaya fulanun inuu dhaho ayaa saxiix ah waay ayib uma kadib asaxiix sida saxiixa waa waaye annahu maktuubu lahuga yaquulu inuu dhaho fi riwaayati biha kitaabadan wax kuwerinteeda dhexdeeda uu yidhaahdo kataba ilaya fulanun fulan xaggay wuxuu u soo qoray qaala inuu yidhaahday xadatanaa fulanun inuu yidhaahday oo akhbaranii fulanun mukatabatan inuu dhaho waay aw kitaabatan wanaxwa wixii la midka alfaadaas isticmaalaya markii asiga hadhow gudbiinayana saasuu isticmaalaya waqt xiina xiina aladaa saasuu odhanayaa xiina aladaa saasuu odhanaya walaa yajuusu ma banaana itlaaqu xadahanaa wa akhbaranaa kitaabadii dhexdeeda in lagu idlaaqo xadahanaa wa akhbaranaa ma banaana wajawasa waxaa baneeyey hu idlaaqaasi allaythu layth iyo wamansuuru mansuur iyo wakayru waaxidin hal wax ka badan oo min culamaai alxadiidi muxadisiina ka mid ah iyo kibaari layth waa baneeyey laythke mansuurke tamir ayb wajawaza waxaa baneeyey hu ilaaqaasi in xadahanaa akhbarana la ilaaqo biduuni taqyiidina loola jeedaahe alleysu ayaa baneeyey wa mansuurun ayaa baneeyey wagayr waaxidin hal wax ka badana baneeyey oo min culamaa lmuxadisiina wa kibaarihim culamada muxadisiinta iyo kuwoodii waaweyn ka mid ah oo baneeyeen ilaaqaasi saasay baneeyeen laakiin sida xoog badan waa in la ilaaqo ma aha sida xoog badan waa in la ilaaqo ma aha waayahay alqism athani saadis dheh alqism asaadis qismiga lixaad iclaamu shaykhi alطaaliba ana hada alxadiid aw alkitaab sama samaacuhu muqtasiran calayh kaas waay iclaam waay qismiga lixaad oo min aqsaami taxamuli ka mid ah iclaamu sheekhi sheekhii ogeysintiisii waaya aaliba ardayga uu ogeysinaayo waay iclaamu shaykhi sheekhii ogeynti ogeysintiisii waayo aaaliba aaaliba maxaa loo nasbiyey mafcuul waay ficil meesha ma yaaliba awa ficilka iclaam ficil miya ha asmaadii amalfalaysa kamid yahay yarfa alfaila اسم الفلم اعلام الشيخ شيخي فاعل كتاب مرك شيخي مضاف اليه بباء مصدر مضاف لفاعل ميا وقرت اعلام الشيخ شيخي اوغيسنتي سوايا الطالب طالبك اوغيسنايو ان هذا كان كاسو الحديث حديثك او مسال كتاب كتابك هي سماعه سماع الشيخ انه يهي اوغيسيو waan soo maqlay inuu yidhaahdo muqtasiran haal uu yahay mid ku gaabsanaya sheekhe calayhi samacgaasi waay waan soo maqlay ama alayhi calayhi iclaamkaas waa dhihi karta iclaamkaas dushiisa ku gaabsanaya waan soo maqlay keli ah ee ku gaabsanaya ayaa la yidhahdaa isagoo aan u eedmaynin inuu wariyo waan soo maqlay buu leeyahay waan hebel aan ka soo maqlay hebel hebel aan ka soo maqlay waa ogeysiinayaa le kaasa laga wadaa فجوز الرواية به كثير فجوز الرواية ورين به إعلام كاسوح لغوريو وحبنيي إيه كثير إن بدن أو من أصحاب الحديث كم إذا والفقه كم إذا والأصول كم إذا والظاهر كم إذا ظاهر ما لغضا ظاهرية منهم علماء سيو كم إذا هذا ابن جريج ابن جريج جريج بالكيسي ibnu jurayj kaas raahibkii miya ha cabdilweyn abd cabdilmalik bin cabdilcasiis ibnu jurayj ayaa ka mid ah wabnu sabaaqi ayaa ka mid ah ashaaficiy wa abulcabaas alkamri ayaa ka mid ah bilmucjama kamri waay almalikiyu loo nisbeeyey kitaabu leeyahay muxuu ah الوجازة صاحب كتاب الوجازة تحسن صاحب كتاب الوجازة أسمر كاسا كم إذا قال بعض الظاهرية وحي لهن قاركود لو قال هذه يرهذو شيخي هذه تن رواية واي تن والرواية دي لا ترويها هورين لكن تن والرواية دي واي وان صوم مقلي أنا صوري شيخ هذا صوري لكن هذا هي ورين ويرهذو kaana lahu liaalibi daalibkii waxaa u sugnaaday riwaayatuhaa werinteeda ayaa usugnaatay canhu sheekhay haggiis ka wariyo asagoo u diiday lala qaba haddana inuu wariyo u banaan tahay waxaa cudurdaar asagoo aan sheegin misle hadii kor soo marnay ay lamid tahay waa saxiixu sida saxiixiga ah maakii way qaala ay yidhaahdeen huma kayru waaxidin hal wax ka badan oo min almuxadisiina aw kayrihim maxaa waay kaas anahu laa tajuuzu riwaayaatu bih in wax lagu wariyo e anahu shani laa tajuuzu ma banaana alriwaayatu ama anahu aalibkii laa tajuuzu uma banaana alriwaaya wariin bihi kaas asaga u diiday hawarinana dhahay inuu wariyo ma banaanay dhaheen culimadu sidoodii badan saasay qabaan saas ayay qabaan khilaafna oo ku jiraa haddii asigu diiday waxay la mid tahay laakiintii horay oo loo soo maray oo kale laakin yajibu alcamalu in lagu camalfalo waa waajib ma werinayo haddii saas dhahay laakin waa lagu camalfalaya ay dhaheen waajib waa in saxa sanaduhu saasay dhahiin saasi ay u badan yihiin laakiin culammadu laakin yajibu waxaa waajibaya alcamalu in lagu camalfalo bihi kaas in saxa haddii uu ansaxo sanaduhu sanadkiisi haddii marba sanadkiis ansaxo ansaxay waa lagu camalfali kara laakin asiga waa u diiday maadaama asiga u diiday kuma laguma ma werinaya leeyihin lakin waa ku camalfalaya lakin maxay faaidaa leedahay waa la werin lama werinay hadwana waa lagu camalfalaa waaas waa faida leedahay malaa sooma haddii marba la werinayo ee lagu camalfalayo hadda in la wariyo waaye in la wariyo waaye marka alqismu asaabicu qismiga toddobaad alwasiyatu wasiyo waaye dardaaran dardaar waaye hiya wasiyadu waxaa waaye an yuusiya sheekhi inuu wasaayo dardaaramo cinda mowtihi geeridiis agtiisa markii dhamanaaya ayuu dardaaramayaa aw safarihi cinda safarihi safarkiis agtiisa waay muxuu dardaaramayaa bikitaabin kitaab werintiisii in la weriyo ayuu dardaaramayaa kitaabkaasoo yarwiihi asaga werin jiray kitaab asaga werin jiray inuu haddana la weriyo u dardaarama la yihahdaa fajawaza bacdu salafi salaf qaar ka mida way fasaxeen lilmuusii lahu kii loo dardaarmay riwaayatahu riwaayat alkitaabi kitaabkii riwaayadiisii canhu sheekhi xaggiisii ka wariyo way fasaxeen wa huwa jawaaskaasina halatun gaf way buu dhahay wasawaabu annahu laa yajuuzu ma banaana ma u banaan inuu wariyo sidaas w wasaii sida saii wasawaabu sida sawaabka annahu werintaas laa yajuuzu ma banaana ma banaana waayahay khilaafna waa ku taagan yahay khilaafna waa ka taagan yahay culimo badanna way inkireen way inkireen waay qolamada qaar ka mid a saas wax kuuriyen way jirtaa way jirtaa waay waayahay imaamu nawawi wuxuu taswiibinayaa in am laga fiican yahay alqismu athaamin qismiga sideedaad waa kii u dambeeyey alwijaadatu wijaado waay helitaan waay alwijaada wijaado waaye wahiya wijaadada masdarun waa masdar oo liwajada u sugnaaday waaye masdar oo wajada yajidu wijaadatan alwijaada saas oo la jeeda waayahay masdarkaasi oo liwajada u sugnaaday waaye muwalladun waaye wijaadada waa kalima muwallada maxaa laga wadaa kalima muwallada kelimo oo carabi saafa ah aan ahayn waayo culamada qaar waxay leeyihin waa dakhiilatun fi lugati alcarabiya ay dhaheen oo ah lagu soo biiriyey oo lasoo geliyey way mooyaane asalkeeda kamid ma ahayn carabi carabtu ma isticmaali jirin oo la jeedaa dakhiilo in way dhaheen sida lafta kalena oo imaan doona oo kale mujaazafada oo kale waaya muwallada haddaad maqasho waa carabina ma aha saxiix ah cajamina ma aha saxiix ah way dhexday joogtaa waay sidaa daraaddeed dad dadka qaar waxaa la yihahdaa muwallad muwalladiina la yihahdaa carabna ma aha saafi ah cajam saafiana ma aha waa laska labadooda ahe ee iska dha iska dhaleen waay labadooda isku dhaleen labada dhexdooda ka dhashay waay carabi iyo cajami iyo midkii dhexdooda ka dhasho ayaa la yihahdaa muwallad ay dhahaan culamada qaar waa muwallad waa muwalladiin dada dhahay jiraan soo waayahay wahiya masdarun wa masdarun oo liwajada u sugnaaday way muwalladun waa muwallad oo gayru masmuucin min alcarabi way gayru masmuucin mid lasoo maqlay keyrkeedii way min alcarabi waa wax carab laga soo maqlay ma ahane waa cajamta geed wax ka yimaadanay dhaheen laakiin lasoo dhexgeliyey arabta markii dambe si kasta ha ahaatee wijaado waa masdarkaasi oo liwajada xaggiisa ka keenay waay ficilkaasi wahiya wijaadada an yaqifa waa inuu helo oo idul istaago daalibkii calaa axaadiida axaadiis dusheeda inuu istaago oo uu helo bikhadi raawiha raawigeeda fartiisii ama qoraalkiisii ku helo waay raawiha raawi axaadiid waay wahiya wijaadada an yaqifa waa inuu istaago dul istaago ama helo raawigii calaa axaadiida axaadiis dusheeda u istaago oo helo oo bikhadi raawiha raawigeeda khadiisii ku helo oo qoraalka raawigeedu ku helo qofkii weriyey oo qoray meeshii ku qoray ayuu dul istaaga helay oo laa yarwihaa alwaajidu waajidka aanu werinin isaga ma werinin dadka qof kale weriyey qofkii weriyey ayaa kitaabkiisu qoran tahay isagana waa dul istaagay kaasaa la yidhahdaa markii werinaya maku arno isagana gudbinayo waa kan falahu falilwaaqifi waaqifkii ayuu u sugnaaday an yaquula inuu yidhaahdo wajadtu waan helay inuu yidhaahdo am falahu falilwaajidin waad dhihi kartaa hadda laa yarwi halwaajidu meesha lagu soo sheegay an yaquula waa inuu yidhaahdo wajadtu anigu waan helay aw amase qara'tu waan akriyay bikhadi fulaanin hebel qoraalkiisii ayaan akriyay inuu yidhaahdo ayaan helay a ayaan helay ama ama akriyay wajadtu bikhadi fulanin aw qara'tu bikhadi he fulanin waay bikhadi fulanin waa laisku haystaa labadaba wajadtu iyo qara'tu labadaba meesha u taalla an yaquula waa inuu yidhahdo wajadtu waan helay bikhadi fulanin aw amase qara'tu waan akriyay bikhadi fulanin u dhaho aw fii kitaabihi kitaabkiis dhexdiisii hee bikhadihi khadiisii lagu qoray ayaan waxaan ka helay xadatanaa fulanun asagoo dhahaayo waay xadatanaa fulanun asagoo dhahaayo waay aw fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa waxaan ku helay oo bikhadihi qoraalkiisii lagu qoray kitaabka fartiisii lagu qoray dhexdiisa waxaan ka helay xadatanaa fulanun asagoo dhahaayo hebela noosha hadiisay asagoo dhahaayo ayaan kitaabkiisa ku helay wayasuuqu markaasaa waajidkii wuxuu soo kaxaynayaa alisnaada iyo walmatna labadiiba waa soo kaxina waa wadaya marka markii hore markii uu dhaho wajadtu bikhadi fulan aw qara'tu bikhadi fulan aw fii kitaabihi bikhadihi xadatanaa fulanun kadib ayaa wuxuu dambe wixii ka dambeeyey sii sheegayaa laga wadaa aw qara'tu bikhadi fulanin ayaan wax akhriyay aw qara'tu waan akhriyay bikhadi fulanin hebel fartiisa aan akhriyay can fulan isagoo ka warinayo hee ayaan ka akhriyay fartiisii saas uu odhanayaa hada kan aladii kii waa istamara daa'imay calayhi magal dushiisaba alcamalu camalku ku daa'imay waay oo ku socday hada kan oo qaabkaani wijaadada in lagu warinaayo ah aladii waa midkii istamara alcamal waay istaqara ma idin qoraa istamarano iyo qoraani dhib ma laha istamara asalka asalka nusakta ee marka meesha laga soo naqliyay kor ah waxaa ku sugan ay dhaheen culimada istamara istaqara qolmada qaar kaga cabirtay daawacooyinka ka mid ah laakiin asalka waa istamaray leeyahy istaqaran hadday ku sugan tahay waa culamada qaar saas dhahayaan alladii kaasoo istamara socday kul daa'im noqday calayhi dushiisii alcamalu camalka qadiiman iyo xadiidan labadaba hee amarka marka ku istimraaray oo ku socday sidaasay noqotay wijaado wixii lagu warinayay saasaa la yidhaahdaa laazim waxaa lagu darayaa helitaan iyo qol iyo wax lagu darayaa qoraalkaasi aada heshay wa huwa kan oo wijaadadana ah min baabi munqadici ayuu ka mid yahay wa huwa kan ee noocani min baabi lmunqadici munqadicigii baabkiis waaye baabkii munqadicigu waa ka mid yahay maxaa dhahay he ninkaani ninkaana mis arkeen maya idan waxaa ku jira ninkii meeshaasi oo waxaan laga maqli lahaa ninkaani ma soo gaarin maxaa ku jira marka ninka dacwa laakiin waxaan itisaal usoo dhaweynaysaa kitaabkii maadaama kitaabkiisi naftirkiisi qoraalkii soo gaaray kitaabkii helay ayaa ayidaysaa hoogaha marka waa itisaal u dhow yahay sidaas u sheegi doona musanif fiiri wawa noocaani min aqsaami ee min baabi lmunqadicu ka mid yahay wa fiihi dhexdiisiina uu ahaaday shawbu itisaalin xiriir dheexitaankiisii waay shaw waa wax laisku dheexay waa laisku daray caanaha iyo bihii haddii laisku daro ayaa inta badan shawb wax wax kale laba shay laisku dhex daray laisku dhex gasay ayaa shawb la yidhaahdaa waayahay marka inqidaac oo dhexdiis ku sugan ama inqidaac oo ku dheexan itisaal waayo itisaal see ku dheexan yahay dhanka hee kitaabadani waay kitaabadani ayaa waxay itisaalka hee kaga dheexan tahay oo inqidaacgii hoogaho ka soo dejinayso itisaal dhab ana ma aha inqidaac dhab ana ma aha laakiin waa isku dhex jiraa waay dhinaca markii laga fiirso itisaala u dhow yahay dhinacna inqidaac u dhow yahay asalka laakiin min baaba munqadicu ka mid yahay oo laakiin waxuu ku dhex jiro munqadici maxdiya maahane itisaalaa ku jiro waay oo wa fiihi dhexdiisiiba shawbu itisaalin ahaaday wajaazafa bacduhum culammada qaar ka mida way ku xadgudbeen oo mujaazafa ay ku sameeyeen hadal miisaan la-aana ayay dheheena laga wadaa mujaazafada jazaafka waa sidaas wey asalka ahaan jazaafada mujaazafada waxaa loo yaqaanaa beec ee markii la joogo raashinka aan la miisaamaynin aan la beegaynin qadar ahaan mucayan ah lagu iibinayo qiyaas qiyaas lagu iibinayo ayaa la yihahdaa beec lmujaazafa fiqhigi fiqhiga culamadu ay kaga hadlaan wixii aan la miisaamin aan la beegin laakiin la qiyaasayo qiyaas ahaantaasi lagu iibinaya la yihahdaa mujaazafa hadalkan marka hadal miisaaman ma aha culamada qaar ee way mujaazafeeyeen qulu way dheheen waxba iska dheheen waayo kasoo qaad weyn malaha laakiin saas ula jeeda wajaazafa bacduhum culamada qaar ka mid a way ku mujaazafay ku sameeyeen way ku xadgudbeen faadlaqa bacdahaasi faadlaqa huwa bacdigii waa idlaaqay fiiha wijaadada dhexdeeda xadatanaa wa akhbaranaa ayay ku idlaaqeen ay mujaazafay sameeyeen waay miisaan la-aana sameeyeen waa iska dheheen waay wijaadadii waxa lagu werinay leeyihiin xadatanaa iyo akhbaranaa bilaa taqyiid ah wa unkira laakiin waa lagu inkiray calayhi bacdahaas dushiisii qoolkan idlaaqaas ah ayaa lagu inkiray wa unkira bacdihi waa la inkiray calayhi idlaaqaas dushiisii qoolkaas ay idlaaqay idlaaqeen ayaa lagu inkiray sidaasuu leeyahay tusaalooyin axaadiisan waa u keenay hoos iraara fasirka sharxa waidaa wajada haddii uu helo ninkii xadiian ama daalibkii xadiian fi taaliifi shaksin waay kii hore markii hore muxuu hadnoo soo tusaaleeyey muxuu halaayay khai raawihiis raawiha soo maa khai raawiha axaadiistii raawigeeda qoraalkiisi oo kitaab ah ayuu arkaayay ee qoraalkiisii ayuu arkaayay kanna axaadiistii shaksigaani alifi alifay ayaa isagoo dhahayo qool ahaan ah ayuu rabaa meeshan inuu sheego haddana waidaa wa haddii helo waay isagoo dhahay waay tii hadday qoraal ahaydee laakiin tan waa qool qoraal maaha waidaa wajada haddii uu helo daalibkii xadiian xadiid ayuu arkay fii taaliifi shaksin shaksa taaliifkiisa dhexdiisuu ku arkay xadiiu arkay oo wuxuu ku arkay kitaabu meel shaksi waxyaaba asiga alifay dhexdiisa xadiid ku arkay qaala dakara fulaanun aw qaala fulaanun akhbaranaa fulaanun saasuu odhanaya marka qaala wuxuu odhanayaa marka raawigii daalibkii dakara fulaan wuxuu sheegay waay maxaa yeelay kan isaga looma soo qorin kitaab kitaabkiisa kutubdiisi kale ayaa ku arkay xadiis ku qoran yahay kii hadday maakii mxuu ahaye muxuu ahaye sheekhiisii wijaadadiisii gaar ahaan inta isaga uu alifay isaga wariyey axaadiista isaga wariyey markii kasii warinayo kitaabkaas markii gaar ahaan isaga oo ku helay warkaasi si u warinayay ahayday hore tanna qool hadday tahay ku qoran xadiis ama ku qoran taaliif shaksi kale leeyahay shaksi kale uu leeyahay shaksigiisi sheekhiisii gaar ahaan ma aha kan shaksi ayi shaksin kitaabuu qoray xadiidkuu sheegayo lagu sheegay yaa uu arkay kaas muxuu ahaa sheekhiisii kutubdiisii oo ka helay waay qoraalkiisi oo garanayay lasoo maray bu ahay laakiin qof kale waay oo qool xadiid kitaabkaasi ku arkay markii werinaya see u dhahaa waa kan waidaa wajada haddii uu helo daalibkii xadiidan haddii uu helo fii taaliifi shaksin shaksi ayi min ayi he ka ahaadaba waay shaksiyaadka shaksiyaas waay fii taaliifi shaksin shaksa taaliifkiis dhexdiisa hadduu oo xadiid ka helo qaala wuxuu odhanaya daalibkii dakara fulanun hebel wuxuu sheegay ayuu dhahaa oo mase qaala fulanun hebel wuxuu dhahay hee muxuu dhahay hee akhbaranaa fulanun waay akhbaranaa fulanun marka dakara fulanun iyo qaala fulanunba way u taallaa muxuu odhanaya dakaranaa fulanun qaala akhbaranaa qaala wuxuu odhanayaa dakarana dakara fulanun qaala dakara fulanun akhbaranaa fulan aw qaala fulanun akhbaranaa fulan saas odhanaa maana wahada kan noocaani munqaticuna ka mid ah ilaa shawba fiihi wax dheexitaan uusan ku jirinba maxaa yeelay kitaabadii iyo sheekhiisii kuma taalo meeshaani ku helay ma aha kitaab kale xadiis ku qoran ayuu arkay marka kitaabkaasi maadaama isaga aan sheekhiisii aan ahayn ninkaani daalibkaani culamo kale ay tahay kitaabkii xadiidkaasi ku arkay markii werinaya qaabkaas oo isticmaala isagana waay kan laakiin muxuu yahayna munqaici waay oo banaanka iska yaalo shawbu fiihi itisaalan sun ku jirin sidaas waay wahada noocaani munqaicun waa munqaicu laa shawba wax dheexid ah fiihi dhexdiisa aysan ku jirin waay oo itisaal laa shawba min alitisaali fiihi sida hoos soo gadarayo sharxan kuma jiro waay wahada kan kullu dhammaantiisi kee kan dembe oo ah idaa wajada xadiidan fii ta'liifi shaksin iyo kii hore an yaqifa ala axaadiida bikhati raawiiha labadaba isku dar waay wahada kan kullu dhammaantiisii hee waxaa waaye idaa wahiqa haddii daalibkii ku kalsoon yahay waay biannahu kitaabkanba khaduhu khadu shaykh ama khaduhu khadu shaksi sidaas waay ama goortuu yahay waay haddii ku kalsoon yahay waay in ninkaan ninkaas qoray la hubo shakaysan ku jirin hadday tahay markaas waay markii saasuu dhahaya laakiin haddii laga shakiysan yahay inuu asaga dhahay in kaaba in asaga qoray in kaleba laga shakiysan yahay saas ma dhahayo markaasi sidaas waay wahada kan kullu dhammaantiis ida wa idaa wahiqa huwa daalibkii haddii uu ku kalsoon yahay way biannahu ana alkitaaba kitaabka khadu khadu sheekh inuu yahay ana alxadiidana waa la dhihi karaa aw kitaabuhu kitaabkiisi inuu yahay waay aw kitaabuhu ama kitaabkiisii kan hore xadiidka soo u celiy aw kitaabuhu kitaabkiisi inuu yahay waay wa ilaa haddii kale kitaabkiisa aan ahayn khadkiisiina aan ahayna falyaqul ha yidhaahdo muxuu odhanayaa balaganii can fulan xaggiis waa iga soo gaaray waay asaga qoraalkiisa ma kitaabkiisna kuma yaalaan xadiidkaan marka inuu isaga asagu dhahay xaggiis wax iga soo gaaray dhahaysaa saasuu leeyahay balaqanii falyaqul ha yidhahdo wailaa haddii kale falyaqul ha yidhahdo balaqanii waxay soo gaaray an fulani xibel xaggiis wax iga soo gaaray ayuu dhaho oo amase wajadtu canhu xaggiis waxaan ka helay ayuu odhanaya oo amase qara'tu fii kitaabin kitaab dhexdiisii waxaan ku akhriyay akhbaranii fulanun inuu dhahay saasa ku arkay waay annahu bikhadihi fulanin inuu yahay kaasiba aw danantu waxaan u malaynaya annahu kaasi bikhadi fulanin inuu yahay aw dakara kitaabahu kitaabkiis wuxuu ku sheegay annahu fulanun inuu yahay aw tasniifu fulanin inuu yahay waay tasniif bitasniif usoo gadar dhibnaa dhammaantoodii bitasniifi fulan inuu yahay waay aw amase qiila bikhatin inuu yahay oo fulaan usugnaatay aw tasniifin tasniifi fulanin bitasniif fulanin inuu yahay saas orna markaasi ayaa isoo gaartay isoo gaartay iska dhaya markaasi iska dhahaya waidaa naqala markii asaga soo goorinaya min tasniifin waay kitaab oo la alifay oo dhan waay min tasniifin ay min musanafin waay wax la alifay kitaab la alifay xaggiis wax kasoo qorinay kutubtu oo muslimiinta ay soo qoreen oo dhan waa soo galeen marka waidaa naqala haddii oo soo guurinayo naftirka haddii maktabadda ag tagto kitaab wax kasoo guurinayso aad aragto maktabadda kutubta ay ku jiraan oo dhan markii wax kasoo guurinayso ee saan le waay oo isticmaalkaada oo isticmaalayso waidaa naqala huwa daalibkii haddii soo guurinayo min tasniifin musanif xag musanaf xaggiisi way kitaab xaggiisii la alifay wax kasoo guurinaaye falaa yaqul yuusan dhihin ma dhahayo falaa yaqul yuusan dhihin qaala fulanun waay yuusan dhihin waay ilaa idaa wahiqa haddii daalibkaasi ku kalsoon yahay mooyaane bisixati nuskhati bimuqaabalati nuskhadaan inay tahay nuskhad la muqaabaleeyey oo asal ah saxiix ah hadday tahay mooyaane haddii laakiin laga shakisan yahay ma dhahaysid maxaa yeelay kutubta qaar ka mida waxaa waaye waxyaabaha ku qoran waxaa laga yaabaa inuu asalkii sheekh nuskhadii asalka aan ahayn farac laga soo naqlinayo in aan la qaabilinin hata ay iskaga buuxo marka waxay sheekhi aan dhihin aad dhihida laga yaaba marka aad ku sheegto dushiisii aada dhahdo saasaa la diidaya marka ilaa idaa wahiqa haddii asi ku kalsoon yahay bisixati nuskhati nuskhadii aan saxideedii mooyaane bimuqaabalatihi muqaabalayntiisii darteeda ayaa uu ku kalsoon yahay waa muqaabaleeyey saasa kuku kalsoonaan karaa oo mase hiqatin hiqahe haddii muqaabileey lahaa linuskhati waaye asaga maaha ama qof iqa aya muqaabilay ama asagaa muqaabilayay nuskhada saxiiga ah markaas waa dhihi karaa hee fulan waxay wuxuu dhahay waa dhahi karta sidaas xadiid meesh meel kusoo qorato bukhaari a ku qoran yahay lagu yihahdo nusaqaada aan lagu kalsoonaa inaad kusoo qorto kitaabkaasi xadiidkaas inuu bukhaari wariyey saxiixiis ku wariyey meel kale aad ku aragto bukhaari a wariyay mle ma iska dhahaysaa maya waa soo qoraysa horta waa fiirinaysaa in saxiix bukhaari he ina waafaqsan yahin kale waad hubsatay markaas maa ohanaysaa qaala albukhari dhahaysa markaasi sidaas laga wada meel haddii imaam tirmidi fi sunan yahay ku lagu wariya meed ku arag meel ku aragtay keliya saas ma dhahayso adiga adi ilaa haddii aad muqaabilaysan mooyaane ama qof asagaad adig aad ku kalsoonta ku kalsoon tahay haddii muqaabilahay mooyaane nusqadaas inay saxiix tahay inaad ogaatod mooyaane ayib nusqo meel ku qoran saxiixu lbukhaari ku qoran aragtay ila taxta saxiiga aad ku qaabilinayso mooyaane si kale kuma qaadanayso waay laabudda min muqaabala waay fain lam yuujad haadaa walaa naxwuhu falyaqul waay fain lam yuujad haddii aan la helin haadaa kan kee nusqadan saxiixigan ah lagu kalsoon yahay qof walaa naxwuhu iyo wixii lamidka ah muqaabaladii ee fiqidii waay farcigi oo loo muqaabale isagan falyaqul aan yidhaahdo raawigii daalibkii muxuu odhanayaa balaqanii can fulaanin ha yidhaahdo waay oo wajadtu fii nusqati min kitaabihi wa naxwihi ha yidhaahdo watasaamaxa ka aktharu naasi watasaamaxa way fududaysteen aktharu nnaasi dadka sidoo intoodii badan waxay sahlideen oo fududaysteen fii haadihi tan dhexdeed taasoo alaxsaari zamanadan ah zamankii ibnu salaax waay qarnigay ahaa shanaad aakhirkiisi lixaad awalkiis qarniga lixaad waaya wuxuu leeyay marka xilligaasuu tilmaamayaa imaam nawowi markii la fiirsan kii lixaad hooma asagan waaya isku casri ay ahaan laakiin ma soo gaarin ardaynimadiisi inuu arday u noqdo laakiin madarasadii markii dam hore ibnu salah ku shaqeynaya markii dambe imaam nawowina wax ka bartay soo maha waaya watasaamaha akharu nnaasi dadkantoodii badan way tasaamuxeen fii haadihi tan dhexdeed taasoo alaasaari zamanadan ahee maxay tasaamuxeen biljasmi in la gooyo goyn waay fii dalika kaas dhexdiisii min gayri taxarin dadaal la-aantiisii in las jasmiyo oo laiska yidhahdo mar walba qaala fulaan qaala fulaan qaala fulaan qaala fulaan la yidhahdo waay balaqanii baan la dhihin oo qaala fulaan calaa tul ma la arkay asagaa dhahay ma dhino bas waay meel u qoran tahay hebel asaas hadiidkan wariyey hebel asaas dhahay haddii yidhahdo alaadul asaga qaala wuxuu yidhahda hadan laiska yidhahdo zamanadan dambe saasay noqotay u leeyahay wasawaab laakiin sidii dambe sida sawaabka uu leeyahay imaamu nawawi isagoo kurasoo naqlinayo ninka ibnu salaah wasawaabu sida sawaabka maakii waaye dakarnaahu aan soo sheegnay kee haddii lagu kalsoon yahay nusqadaas sixnimadeeda la qaabiliyey ama nin lagu kalsoon yahay qaabiliyey maxaa la odhanayaa qaala haddii laga shakiisan yahay waxaa la odhanayaa balaqanii mise balaqanii hasahwan fulan tafsiirkaasa fiican buu leeyahay fa in kaana almudaalicu midka daalacanaya hadduu yahay mutqinan waay mid oo mutqin ah sugay axaadiista barashadoodii cilmigii cilmiga sugay hadduu yahay laa yakfaa aan qarsoomaynin calayhi isaga dushiisii haaliban sida badan assaaqid waay midka dhacay aan ka qarsoomaynin meeshaan ka dhacsan qof cilmi yaqaano mutqin ah inta badan culimmada cibaaraadkoodii soo akhriyay yaqaano mukhtasarka iyo mutawasidka iyo midka kale mudawalka dhammaan isku maray oo cibaarada marki wixii markii akrinaya wixii ka qaldan iyo wixii intaasi ninkaasi hadalkiisii mumaaraso badan markii la yeeshay in hadalkan oo kale ninkaasaan dhihin ama hadalkan in wax ka maqan yahay ama inuu taam yahay kala dareemaya hadduu yahay ayaa laga wadaa ibtidaai aan ahayn fain kaana hadduu yahay almudaalicu ninka daalacanaya mutqinan nin mutqan ah sugay axaadiista ama cilmiga in badan sugay laa yakfaa aan ka qarsoomaynin caleyhi dushiisii haaliban sada badan assaaqid way mid dhacay aw ilmuqayaru mid la bedelay haalib ahaan aan ka qarsoomaynin aw ilmuqayaru ama mid la bedelay aan ka qarsoomaynin hadduu yahay rajawnaa waxaan u rajaynaynaa jawaaz aljasmi lahu ninkaas maha marka soo maa jawaaz aljasmi jasmigi inuu banaan yahay lahu ninkaasuu banaan yahay mar walbo isagoo e isaga aan la kala saaraynin mawhuuq miya mid la kalsoon yahay asal miya masnafsaktasaas miya balaqani iyo aan la kala qaadayn mar walba isaga he inuu yidhahdo maxaa yeelay ninkan wixii la qalday waa garanayaa wixii ka dhacsan waa dareemayaa he nin mutaqina waay mudaalacadiisii waasicay tahay waasicu itilaaci waay saasatu tahay looma sharti inay leeyahay laakiin qof kasta ma aha wa ilaa haadaa kan xaggiisii kee haddii ninka mutaqin yahay mudaaliciga ah mutaqin yahay haalibka sida badan wixii dhacay iyo wixii la bedelay kala garanaayo waan rajo waan rajaynaynaa inuu jasminay jasmi inay u bannaan tahay la yidhaahday ayay usoo ujeedaa wailaa haadaa kan xaggiisa ya istarwaxa kaiirun in badan u leexdeen min almusanifiina ka mida fii naqlihim waa saas mar walba musanifiinta waad arkaysa qaala fulanu fii kitaabihi qaala fulanu fii kitaabihi balaqani waa yar tahay soo ma marki dambe markii saas le laakin qaala fulanu fii kitaabi markay oranayaan ninkaas oo fii kitaabi markii le mas qaala fulan le nin caalima waa nin weyn oo kala garanaya wixii dhacsan wixii la bedelay waxyaabaas kala garanaya ayaa saas u dhahayaan qof kasta ma dhahayaan saas qaala fulan ha waxay laga shakiisan yahay intoodii badanna dukira fulan ama balaqani can fulan marmar waa dhihi karaan waa dhahayaan laakin waxa u badan sidaasi waayo wailaa haadaa kan xaggiisa ister waxa u leexdeen kaiirun in badan oo min almusanifiina musanifiinta ka mid ah fii naqlihim soo guurintoodii wa ama alcamalu bilwijaada wijaada ku camal falkeed falnaqul ama fanuqila dheh wa ama alcamalu ku camalfal bilwijaadati wijaadada lagu camalfalo fanuqila waa la soo naqliyey can mucdami almuxadisiina muxadisiinta badankooda mase weyninkood xaggoo a xaggooda iyo alfuqahaai fuqahada mucdamkood almaalikiyiin iyo walfuqahaai almaalikiyiina waay fuqahada maalikiyiinta ah mucdamkood laga soo guuriyey iyo wakayrihim intaas keyrkooda laga soo guuriyey waxaa waaye annahu laa yajuuzu inaan banaanayn waay annahu ana alcamala bilwijaadati laa yajuuzu waaye wijaada in lagu camal falo inaan banaanayn waay saasaa naga soo naqliyey wa can ishaaficiyi imaam shaafici xaggiisiina waxaa laga soo naqliyey iyo wa nudaari asxaabihi asxaabtiisii wixii u dhigmo nabaairtoodii waay asxaabtiisii nabaairtood ee waxaa laga soo naqliyey iyagana jawaasuhu jawaazu lcamali bilwijaada wijaada in lagu camal falo ayaa laga soo naqliyay iyagana waqadaca way gooyeen bacdu lmuxaqiqiina muxaqiqiinta muxaqiqiinta qaarkood ashaaficiyiina waqadaca way waay way gooyeen bacd lmuxaqiqiina ashaaficiyiina way muxaqiqiinta shaaficiyiinta ah qaar ka mid ah waxay gooyeen ayagana biwujuudi lcamali biha bilwijaadati in lagu camal falo inay waajibay tahayba goorma laakiin cinda xusuuli hiqa nin hiqa ah agtiisii markii kusoo hasasho waay qof kasta ma aha lakiin nin lu kalsoon yahay hiqa ah ee agtiisii markii ay tahay waxii laga helo in nin hiqa uu dhahay waa lagu camal falayaa ay leeyihin wahada huwa saxiix u dhahayna waawey kee waay in lagu camal falaya wijaadada waay wahada kan oo wijaadada in lagu camal fala ah banaanashadeeda wahada kan jawaaskana huwa saxiixu waa midka saxiixiga ah alladii kaasoo laa yatajihu aan u jihaysanaynin aan qaabilaynin aan aqbalaynin haadihi tan alazmaani zamanadan ah hayruhu keyrkiisi waay hayra hayru درمانه غير من غير غير معله فعل كده الذي كسر لا يتجه عن صعنين عن ضررين عن أقبلين هذه تنا الزمان زمننا غير غير كيسي عن صعنين أو عن عن الأقبلين واي سكلمة زمن هذا وحاوي وحال هاي استكري اه وجدري سوا كتاب كان ياسكله هذا أنا غير نو نووي nawi mano manoo ijaazay mana siiyay asaga manoo akriyay ma mana ama waa helnay waa iska akrisanaynaa wijaada miya mase same samaa waay wijaada le waay kutubta dhan saade waa hadda soconaaye wijaada iyo ijaaze le labadaas le waay sheekhi waa akrinaya asagan wuxuu leeyahy ardaydii akriyo he si diraasiya kitaabka hala akriyo leeyahay waa ijaazo wijaada macal ijaaza sa socdan le waa intaas dhahay waxa kale lamahayo hadda waxa kale kutubtii hore lagamahayo xadiid ayaa ibnu kathiir raxmatullahi caleyhi u daliishan jiray masaladan hadda kahor soo marnay kaasuu imaam suyuudin soo naqlinayaa imaam suyuudin soo naqlinaya waay waayahay wa waxtaja bacduhum bacduhum bulqini qaala albulqini wajadan qaala albulqini bulqini wuxuu dhahay waxtaja bacduhum culamada qaar ka mid waxay hujaysteen bacdahan wuxuu ula jeedaa ibnu kathiir ibnu kathiir iyo bulqinina he isku macaasiri ahaayeen isku casri ayay ahaayeen qaala albulqiiniy wuxuu dhahay waxtaja bacduhum culamada qaar ka mida waxay xujaysteen lilcamali in lagu camalfalo bilwijaadati wijaada lagu camalfalo waxay u xujaysteen bixadiid ayu lkhalqi acjabu iimaana khalqigee looga yaab badan yahay xagga iimaanka qaala waxay dhaheen asxaabadii almalaa'ika qaala wuxuu dhahay nebigana wa kayfa laa yuuminuuna see aan u rumaynaynin malaa'igta wahum ayagoo cinda rabbihim walaalhum ayagana cinda rabbihim ku sugan yihiin qaala waxay dhaheen saxaabadii alambiyaa waa yahay nebiyaashu waay qaalana wuxuu dhahay wa kayfa sidee laa yuuminuuna aan rumaynaynin wahum ayaga walaalhum ayaga ayagoo yaatiihim alwaxyu waxyu u imaanayo malaa'ig ambiyaasha see aan u rumaynaynin waay ayagoo u imaanayo waxyigii kusoo degaayo qaala asxaabadii waxay dhaheen wafa naxnu anagu waay markaas qaalana wuxuu dhahay wa kayfa laa tu'minuuna see aan u rumaynayna idinka wa ana walhal ana aniguna bayna adhurikum dhexdiinin joogo qaal waxay dhaheen faman yaa rasuul allah markaas yaa waay ilahay rasuulkiisiiyo yaa waay rasuulka ilaahay ow yaa waay dadkaasi oo aada leedahay ayu lkhalqi acjabu iimaana qaalana wuxuu dhahay qowman waa qolo qoladaasoo yaatuuna imaan doono min bacdi min bacdikum gadaashiini waay yajiduuna helayaan suxufa warqado warqado iska helayaan qofkii war dhahayne aan arkin qofkii qorayn he aan arkin waay ay helayaan waay yu'minuuna haddana rumaynayaan bimaa fiiha waxay warqadahaasi ku sugan la isku rumaysanayaan iska qaadanayaan xadiidkaasi ee marka xujaysteen shaahidka away marka qowmun yaatuuna min bacdikum yajiduuna suxufan yu'minuuna bimaa fiiha kaas qaala albulqiini wuxuu dhahay wa hada istinbaadun xasanun buu dhahay yaa u daliishanayay inta badan soo yaa u daliishay soo marnay ibn kahiir intee saarki soo maa tafsiirkuna ku sheegaya kitabkii kadbalawgiisii muqadimada tafsiirkiisii ibnu kathiir ayuu ku sheegayaa warkani ibn kahiir raxmat ullah aleyh fi tafsir lqur'aan alcadiim uu ku sheegayaa waayahay juska koowaad balowgiisi muqadimadaba ikhtisaar ulum hadidna kusoo marnay idan xadiidkaas ayaa ka mid a culamada u daliishanayaan in wijaado laguma alfa lagu camalfalayo waana sidaasi waay waxa kaleba hadda lama haye waxaa la iska ilaalinaya keli ah daawacada iyo waxyaabaha qaladka ku dhacay in la iska ilaaliyo keliya mooyaane wax kale ma jiraan in la qaato mooyaane qofkii inkiro haddii la inkiro waxa ka dhalanaya e shareecadii soo qa inuu qaadashadeedii baa ka dhalanaya sida ibnu salaah imam sudi kasoo naglay fainahu law tawaqafa alcamalu fiiha cala riwaayati lansada baabu lcamali bilmanquuli litacaduri shuruuiha saasuu leeyahay jazakum llah khayran wxsant